iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka laba-iyo tobanaad ee falimaha rasuullada herodos baa xertii silciyey oo butros baa xabsigii ka baxsaday haddaba wakhtigaas boqorkii herodos ahaa ayuu wuxuu gacmihiisa u fidiyey inuu dhibo qaar ka mid ah kuwa kiniisadda wuxuuna seef ku dilay yacquub oo ahaa yooxanaa walaalkiis oo markuu arkay inay ka farxisay yuhuuddi ayuu weliba ku daray inuu soo qabto butros maalmahaasna waxay ahaayeen maalmihii iidda kibista aan qamiirka lahayn oo kolkuu qabtayna wuxuu ku riday xabsi oo u dhiibay afar kooxood oo afar askari ah inay ilaaliyaan isagoo doonaya inuu iidda kormaridda dabadeed dadka u soo saaro sidaas darteed butros xabsiga lagu hayey laakiin kiniisadda baa ilaah aad iyo aad ugu bariday isaga oo markii herodos damcay inuu soo saaro isla habeenkaas butros wuxuu kala dhex hurday laba askari isagoo ku xidhan laba silsiladood waardiyeyaalna albaabka hortiisa ayay xabsiga ka ilaalinayeen oo bal eega malaa'igtii rabbiga baa is-ag taagtay oo iftiin baana xabsiga iftiimiyey markaasay butros dhinaca ku dhufatay oo toosisay oo waxay ku tidhi dhaqso u kac kolkaasaa silsilladihiina gacmihiisa ka dhaceen markaasaa malaa'igtii waxay ku tidhi gunto oo kabahaaga xidho taas buuna yeelay markaasay waxay ku tidhi isagii dharkaaga huwo oo i soo raac markaasuu soo baxay oo raacay ma uuna garanaynin in waxay malaa'igtu samaysay ay run tahay laakiin wuxuu u maleeyey inuu riyo arkay oo markay dhaafeen waardiyihii koowaad iyo kii labaad ayay waxay yimaadeen irriddii birta ahayd oo magaalada loo mari jiray taas oo iyagii isaga furantay markaasay ka baxeen oo waxay sii dhex mareen jid yar markiiba malaa'igtii waa ka tagtay isagii oo markii butros isgartay ayuu wuxuu yidhi iminka run ahaantii waan garanayaa in rabbigu malaa'igtiisii soo diray oo iga bixiyey gacanta herodos iyo wixii dadka yuhuuddu filanayeen oo dhan kolkuu waxaas ka fikiray wuxuu yimid gurigii maryan oo ahayd hooyadii yooxanaa oo markos la odhan jiray meeshaasoo dad badan ku urursanaayeen oo ku tukanayeen markuu albaabka irridda garaacayna waxaa timid gabar mididiin ah oo roodo la odhan jiray inay maqasho kolkay codkii butros garatay farxad darteed bay albaabka u furi weyday laakiin gudaha bay ku orodday wayna sheegtay in butros irridda hortaagan yahay markaasay waxay ku yidhaahdeen iyadii waad waalan tahay laakiin way ku sii adkaysatay inay sidaa tahay iyaguse waxay yidhaahdeen waa malaa'igtiisii laakiin butros waa sii garaacay oo kolkay albaabka fureenna way arkeen isagii wayna yaabeen laakiin isagoo u gacan haadinaya inay aamusaan ayuu wuxuu u sheegay sida rabbigu xabsiga ugu soo saaray wuxuuna ku yidhi waxyaalahan u sheega yacquub iyo walaalahaba markaasuu ka tegey oo meel kale aaday markii waagu baryey qasmid aan yarayn ayaa askartii ka dhex kacday waxa butros ku dhacay aawadeed oo herodos markuu raadiyey isagii oo heli waayey ayuu wuxuu imtixaamay askartii oo wuxuu ku amray in iyaga la laayo markaasuu yuhuudiya ka tegay oo kaysariya aaday oo meeshaasuu joogay dhimashadii herodos dadka turos iyo sidoon ayuu aad ugu xumaaday markaasay u yimaadeen isagii iyagoo isku wada qalbi ah oo waxay la saaxiibeen balastos kii gurigii boqorka u telin jiray oo nabad bay ka baryeen maxaa yeelay waddankooda waxaa cunto siin jiray waddankii boqorka maalintii la ballamay ayaa herodos wuxuu gashaday dharkii boqornimada oo carshiga ku fadhiistay markaasuu iyaga khudbad u jeediyey dadkiina waa qayliyeen oo waxay yidhaahdeen kanuu waa ilaah codkiis ee ma aha bini'aadan codkiis markiiba ayaa malaa'igtii rabbigu ku dhufatay maxaa yeelay ilaah ma uu ammaanin markaasaa waxaa cunay dixiryo oo naftiina ka dhacday laakiin rabbiga hadalkiisu waa kordhay oo batay barnabas iyo sawlos ayaa ka soo noqday yeruusaalem markay shuqulkoodii soo dhammaysteen oo waxay wateen yooxanaa oo la odhan jiray markos